mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug maamulka magaalada dhuusmareeb iyo qaybaha kala duwana bulshada ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daah furayay xarunta shirkadda suma digital brintin qaybteeda magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug yaxye maxamed shaare oo ka mid a maamulka shirkadda sumad digital brintin ayaa ugu horeyn ka warbixiyey adeegyada ay bulshada u qabanayso shirkadda daabacaadda ee sumad digital brintin shirkadda sumad digital brintin waan idinku soo dhoweyneynaa oo aan rabnaa inaan xaruntii ugu horreysay ka furno caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb waa shirkad daabacaad oo dhammaystiran oo dhammaan agabkii daabacaadda oo dijitaalka ahaa u dhammaystiran yihiin waxaan rabnaa in dowlad goboleedka galmudug iyo dhammaan dowlad goboleedyada soomaaliya inaan gaari doonno waan rajayneynaa laakiin hadda baahida koowaad oo aan dareemayno waxay tahay inaan dowlad goboleedka galmudug wada dhammaystirno xarumaheeda xaruntii ugu horreysayna waxaan ka furaynaa galabtay caasimadda dhuusamareeb gudoomiye ku-xigeenka magaalada dhuusmareeb cabdisamed salaad aadan ayaa soo dhoweeyey hirgelinta shirkadda daabacaadda waa waxa lagu farxo waa ganacsiga iyo horumarka koraya ay qayb ka tahay ee caasimadda galmudug ee dhuusmareeb in la helo kambaniyaal noocaan oo kalea adduunka waxaa la yidhaahdaa kulama qofku uu good design helo ayaa waxaa la helaa good business oo dee marka hore in la quruxsado meeshaada ganacsiga bishaa waa uga mahad celinaynaa runtii bulshaduna waxaa rajaynaya inay ka faa'iidaysan doonto iyo dhammaan xafiisyada kala duwan ee dowladda waa wax daruuri oo maanta dee ganacsiga ku xurmay waa mahadsantihiin dhanka kale wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka galmudug cabdulqaadir shira galbeeti ayaa sheegay in hirgelinta shirkadda sumad digital brintin ay wax badan ka bedeli doonto caasimadda dowlad goboleedka galmudug waan ka mahad celinaynaa casimaaddan caawana lagu casumay ganacsigan cusub oo ku soo kordhay caasimadda runtii sumad waxaan dhihi karaa waa ganacsi runtii loo baahan yahay haddaan tusaale yar u soo qaato hadda horteeda waxaa ka muuqda ganacsiyo badan ganacsiyadaas dhammaantood waxaa muujinaya quruxdooda iyo bilicdooda waa boorka ama tabeelaha ku dheggan runtii haddaannu jiri lahaynna ganacsigaas lama arki lahayn quruxdiisa waxaan leeyahay hambalyo ku soo dhowaada waa ganacsi loo baahnaa wakhtigiisii ku yimid annagana aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa dabcan wasaaradda tamarta iyo biyuhu iyadu wax badanay ka shaqaysaa boorarkan way u baahan tahay hirgelinta shirkadda daabacaadda sumad digital britain ayaa qayb ka noqon doonta shirkadaha daabacaadda ee ku yaala magaalada dhuusmareeb kuwaas oo hore u yaraa